habeen wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhowaada warka dalsan qodobada ugu waaweyn idihanana waxaa ka mid a faahfaahina dheeraya ayaa ka soo baxaya shir baabuur oo ka dhacay magaalada muqdisho golaha wasiirada oo kulan degdega ku asciyey shidaal la garadala shisheeye waxaan koladii u soo gudbin doonaa wax kabeddelka dastuurka oo meel xaasxaasiya maraysa maxkamadda gobolka banaadir oo mar kale u fadhiisatay eedo ka dhana musuq maasuq
shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holseladis
mar kale ismaqlaboon meel kastoo joogtaan oo naga dhagaysanaysaan warkii oo dhan kusoo dhowaada aan ku bilaabe faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya shil ka dhacay magaalada muqdisho gaari hoomiya ama caasi ayaa waxaa ku dul dhacay gawaadhida waaweyn ee xamuula ee dekedda muqdisho ka soo baxaa gaarigan wednesday ayaana ku dul dhacay gaari ay saarnayn ku dhowaad shan iyo toban qof oo shacaba ilaaya hadda wararkaa soo baxaya ee hordhacaa sida ay xaqiijiyeen waxaa ku geeriyooday ilaa iyo toban qofa warar kala duwan ayaana ka soo baxaya gaadhigan hoomida ama caasiga ah oo shilka isagu ku sababay ilaa hadda waxaa soconaya gurmud xooggan oo loogu jiro sidii loo badbaadin lahaa dadka weli ku hoos jira gaadhigani uu gaadhiga kale ee weyn ku rogmaday waxaana uu noqonayaa shilkii ugu naxdinta badnaa ee ka dhaca magaalada muqdisho shilkan ayaa ahaa mid aad loola argagaxo oo shacabka soomaaliyeed dhabanaha isku noqday shilka ayaa yimid kadib markii gaari nooca xamuulka qaada ee konteynada la saaro oo ku dul hogmaday gaari caasi ama hoomiya shilkaas ayaana noqday midka khasaaraha ugu badan geystay markana haddaynu ila saaxiibayaal maxkamadda gobolka banaadir ayaa u fadhiisatay eedo musuq maasuq oo kale maxkamadda gobolka banaadir ayaa waxay u fadhiisatay eedihii ugu badnaa ee musuq maasuqa waryahayaga cabdisalaan juulo shaakir ayaa garka diyaariyey maxkamadda gobolka banaadir oo mar kale u fadhiisatay dhegeysiga dacwad musuq maasuq oo loo haysto saraakiil ka tirsan hay-adda socdaalka ee wasaaradda maaliyadda iyo sidoo kale bankiga dhexe cabdisalaan juulo shaakir oo arrimaha maxkamadda u dhuun daloola ayaa warkani faahfaahinaya
maxkamadda gobolka banaadir ayaa mar kale u fariisatay dhegeysiga eedeysanayaal ka tirsan wasaaradda maaliyadda bangigii dhexe ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha kuwaasoo maqanayaal ah kuna eedeysan musuq maasuq ama waxisdawmarin iyo mas-uuliyeedka gaabin fadhigii maanta ayay maxkamadda gobolka banaadir ku dhageysatay difaaca qareenada difaaca iyo eedeysanayaasha dhankooda fadhigan fadhigii ka horreeyey xeer ilaalinta soomaaliya ayaa dhammaan fadhiyadii maxkamadda gobolka banaadir lagu dhageystay dacwadda musuqa waxa ay ku sheegeen in wax lunsasho lacageed ah ay ku weysay agaasimihii canshuuraha beriga muxudiin xasan jaro saabey oo ka mid ahaa saraakiil sare oo bilooyin ka hor lagu eedeeyey musuq maasuq dhankiisa baaraha ka socda xafiiska antidhowraha guud ee qaranka ayaa sidaas oo kale sheegay saraakiisha xeer ilaalinta ayaa maxkamadda ka sheegay inay baareen akoonada agaasime saabey islamarkaana aysan ku arkin wax ka badan dhaqdhaqaaqiisa shaqsiyadeed waxayna sidoo kale sheegeen inaysan ka helin xogo caddeynaysa luunsasho xoolo dadweyne madiina hal akaana arkay wax dhaqdhaqaaqa oo ku saabsan waxyaabaha aan soo baarayna kumaana arkin transactionno caadiyo personal uu isticmaalay aan ku arkay laakiin wax oo isdhexgal ah kumaana arkin mana badneenba lix kun miya taqriiban lacag noocaas ahaaba aa dhex marta isaga dhanba wax saas marka halkaas koonta arkay halkaas koontana saas labaatanka milyan sagaal boqol soddon iyo laba kun shan boqol iyo toddobaatanka waa lacagta guud ahaan ka maqan dakhliga khasnada dowladda waxaana ay ka weymidaysan yihiin dhammaan eedeysanayaasha si dhammaystiran u dhamaystay iskoobka warbixinta baarista macnaha baaxadda warbixinta baarista tusaale ahaan sideedda maarso labada kun sideed iyo tobankii waxay kasoo bilaabatay warbixinta xafiiska antidhowr guud xildhibadaas mas-uuliyiintii shaqeynayay haddana ku eg sagaal iyo tobankii abriil labada kun saddex iyo labaatanka intaas mas-uuliyiintii shaqeynaysay qof kasta wuxuu ku leeyahay qareenada difaaca iyo agaasime saabey ayaa soo bandhigay dukumentiyo iyo abaalmarino uu ku muteystay shaqo wanaagga iyo sidoo kale waxyaabaha uu kusoo kordhiyey xafiiska muddadii dhowrka sano ee uu joogay iyagoo sidoo kale soo bandhigay horumarinadii maaliyadeed ee laga gaaray inkastoo uusan weli soo bixin go-aanka maxkamadda gobolka banaadir waxay sidoo kale qareenadu soo bandhigeen abaalmarino kala duwan oo muxudiin xasan jarusaawey la guddoonsiiyey laguna guddoonsiiyey shaqo wanaag iyo ammaanada xoolaha dowladda agaasimuhu uu ka qabtay wacyigelin dhiirigelin tababar iyo howlo badan oo isugu jiro uu agaasimuhu uu qabtay shaqaalahaas habraacyada ay ku shaqay lahay lahaayeen iyo tababaridda shaqaalaha haddii tababar loo baahan yahay waajibaadkaas waxay ahaayeen kuwii ugu horreeyey ee agaasimaha loo calaameeyey markii uu shaqada la wareegayay labada kun afar iyo tobanka ilaa markii ugu dambeyso xilka laga qaadayana shaqadaas wuxuu u gutay eh, si hufan oo ay ka markhaati fureen dad fara badan oo madax wuxuu shaqada arrintaas ku mutaystay abaalmarino aan maxkamadda la wadaagi doona haddii ilaa yidhaa taasoo tilmaamayso eh, laba arrimoodba ka markhaati furayso inuu shaqadiisana si saxa u gutay iyo eedeysanaha dabeecaddiisu inay eeday qof si saxa shaqadiisu u gudanayo dhankooda qareenada difaaca iyo eedeysanayaasha kale ayaa iyaguna fadhiga maxkamadda kasoo bandhigay difaacooda waxyaabuu bixiyey mudane guddiga qabta waxaa ka mid a wuxuu abuuray xafiiska canshuur bixiyaasha waaweyn iyo canshuur bixiyaasha dhexe oo uu u sameeyey maamul hoostaga agaasinka canshuuraha beriga sistem uu abuuray dadkii kategori ugu jiraan canshuur bixiye waaweyn canshuurtii adduunka kalaba ka jirtaba waayo qofka canshuur bixiyaha fursado hela waxaa ka mid ah arrimahaas markii la sameeyo wuxuu fursado badan oo- oo ayuu heli lahaa waxyaaba kaloo qabta haddii aan soo koobo waxaa ka mid ah mudane guddoomiye eh, in uu abuuray eh, xuquuq uu yeelanaya qofka canshuur bixiyaha ah
cadamaha kale waxaa ka mid ah guddoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh dhaqdhaqaaq maaliyadeed oo dhex maray cabdikariin axmed cumar iyo abuukar xasan aadan Een, xafiiska xeer ilaantuna waa soo gudbiyey Een, dhaqdhaqaaqaasi wuxuu ahay beec gaari beec ah oo iska iibiyey abuukar xasan aadan ugu dambeyn guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir ayaa soo xiray fadhiga maxkamadda cabdinaa julashaa kar warbaahinta dalsan muqdisho
kabedelka dastuurka ayaa maraya meel gebagaba waxaana loo malayahay maalinta sabtida in lagu kala baxo islamarkaasina la ansixiyo nuqulada cusub ee lagu soo kordhinayo dastuurka soomaaliya waxaa loo malanaa maanto arbaca tahay laakiinse sababo jira awood way baaqdeen ilaa iyo haddana filo soomaaliya waxay ka walaacsan tahay in qorshihii ku dhowaad muddo sanada ay kasoo shaqaynaysa uu noqdo mid fashilma isla markaasna uu noqdo halbacaad lagu lisay mucaaradka oo uu hogaaminayo madaxweynihii sagaalaad ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo sidoo kale maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland ayaa si weyn uga horyimiday wax ka bedelka dastuurka waxayna eedihii ugu cuslaa dusha u saareen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ay ku eedeeyeen inuu taladii dalka faromurwaajisanayo islamarkaasna uu jeebkiisa ku qaadanayo sharciga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud marar badan waxa uu shaaca ka rogay inay ka go-an tahay in wax laga bedelo dastuurka puntland sabab badan oo iga soo horjeedo ayaa la sheegay islamarkaasina dadka darasaa falanqeeya rogroga siyaasadda ay ku sheegeen inay si weyn uga soo horjeedaan eedo dhowr ah oo ay ka dhiganayaan in ay iyada lafdhabar ku tahay islamarkaasina dhabarjab ku tahay in lagu soo kordhiyo dastuurka soomaaliya waxaana ka mid ah in madaxweynaha puntland iyo madaxda dowlad goboleedka kale aan loo aqoonsan doonin maalinta la ansixiyo cod gacantaaga loogu ansixiyo wax ka bedelka dastuurka maalintaas wixii ka dambeeyay madaxweyne oo taytalkaas ama xilkaasi laga bedeli doono loogu yeeri doono gudoomiye gudoomiyaha puntland ama gudoomiyaha maamul goboleedkaas waana waxyaalaha ay aadka u xanaaqsan yihiin mucaaradka waxay dadka odarasa siyaasadda sheegeen inay si weyn uga xun yihiin in fila soomaaliya doonayso inay ku koobto laba xisbi islamarkaasina laga dhigo xisbadii badnaa meesha laga saaro waana midda ay aadka u diidan yihiin ku dhowaad boqol qof oo caruura oo aqoon ah ayaa waxaa la gaadhsiiyey deeq kala duwan islamarkaasina ciidooda ayaa looga farxiyey wariyahayaga ibraahim mayo bashka ayaa warka noo soo diray
حلوان علوية صدقاdan ay baxsatay ilaahay subxaanahu wa tacaala bedelkeeda oo khayr qaba allah siiyo bedelkeeda oo khayr qaba allah siiyo xildhibaan calwiye sida cabdulaahi oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya oo ka duulaysa in carruurta agoonta iyo kuwa rajooyinka ah maalinta ciidda ay farxad ku ciidaan ayaa maanta u samaysay barnaamij ciidsiin ah ku dhowaad boqol carruur ah oo isugu jira agoon iyo rajooyin ayaana barnaamijkan maanta ka faa'iidaystay iyagoona la guddoonsiiyey lacago loogu talagalay in carruurta agoonta ah loogu iibiyo dhar ay ku ciidaan goobta carruurtan ciidsiinta loogu sameynayay waxaa goobjoog ka ahaa xildhibaan calwiye sayid cabdulaahi oo deegaan doorasheedu ay tahay degmada afgooye guddoomiyaha degmada dhallinyarada iyo odayaasha dhaqanka qaar ka mid ah waalidiinta maanta carruurtooda ciidsiinta loo sameeyey ayaa u mahad celiyey xildhibaan alwiye sayid cabdulaahi iyagoona sheegay in xilligan welwel badan ay ka haysay sidii carruurtooda ay u heli lahaayeen dhar ay ku ciidaan xildhibaano carbiyo waa mahadsan tahay boqolkiiba boqol toddoba carruura agoone maanta waxba aan u haynin waxba meel aan ugu raadinin aanan lahayn ee iiga farax siisay ii iid siisay waan ugu mahad celinaynaa aniga ciyaalkeyga meel wax barako badan allaha siiyo bedel kheyr qaba allaha siiyo waan ugu mahad celinaynaa aad iyo aad ayada iyo intii garab taaganoo walaal eh oo sadaqadaasna siiyey maanta maamo xilwaan calwiyo waxayna siisay xagal ciid maasha allah aaday u mahadsan tahay maasha allah laba ciid laba caruur maba haysaninba kheyr allah siiyo maasha allah aaday waxay u mahadsan tahay meeshay kasoo bixisina ilaahay bedel kheyr qabo allah u geliyo xildhibaanada calwiya maasha allah allah cajar yaxsanaad siiyo saddex cunug ilaahay muraadkood muraadkiisna allah si helo waxay noo gargaareen intay noo gargaareen ilaahay cajari xasanaada ku siiyo masaakimin awoomana ahayn wax ma haysina meel wax ku keeneen ma laheenin ilaahay iyo kheyr ha siiyo muraadkood iyo muraad musna allaha u sahel idinka qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka degmada afgooye ayaa u duceeyey xildhibaanada iyagoona ugu mahad celiyey mas-uuliyadda ay iska saartay ciidsiinta carruurtan intan oo yaala liskiin gashaani oo xildhibaaniyadiio karaamoysati walsiisadoo hayto yacni kheyr allaha siiyo waxaa waaye rikoor cusub i dhigti rikoorkaasi cusubti dhigtin xildhibaanadan kalena waxaan ka rajeeyane inay rikoorkaasi fokasii weyn ay sii dhikaan kheyr allaha siiyo awliye siidow aad iyo aad iyo aad iyo aad anag maxdiyana boqolkiiba boqol
mar kale ismaqal habboon weli waxaad nagala jaan qaadaysaan raadiyo dalsan markana waxaynu eegaynaa golaha wasiirada ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta yeeshay kulan xasxasi oo deg dega oo aanaan kulamada fadhiga caadiga ah kulamada aan fadhiga caadiga ahayn ayay maanta yeesheen dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaana golaha wasiirada soomaaliya golaha wasiirada ayaa waxay si deg deg ah u ansixiyeen qodob xasaasi oo ku saabsanaa in ankara ama dowladda turkigu ay soomaaliya ka caawiso sidii loo soo saari lahaa shidaal wasiirka batroolka iyo macdanta cabdirasaaq cumar maxamed oo golaha wasiirada horkale heshiiskaasi ayaa tilmaamay in heshiisan soomaaliya u horseedi karo inay ka faa-iideysta kheyraadkeeda dihin ee ku jira islamarkaasna uu dhaqaalaha soomaaliya noqdo mid kor u kaca oo meel sare gaadha wasiirka ayaa waxa uu xusay sida laga maarmaanka u tahay in tamarta iyo shidaalka cigaga soomaaliya lala kaashado dal awood badan leh waxaana markan dowladda soomaaliya kaashanaysaa dalka turkiga turkiga tobankiibeeyey ama idhaahda shan iyo tobankii sano ugu dambeeyey waxa uu kaalmeynayay dowladda soomaaliya isagoo dhisayay ciidan heer sara oo si weyn loo qalabeeyey shacabka soomaaliyeedna aada u garab joogay kulanka oo uu shir guddoomiyey ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa sidoo kale waxaa lagu meelmariyey xeer nidaamyaha diiwaangelinta dadweynaha iyo aqoonsiga qaranka iyo wax kabeddelka hindisa sharciyeedka ka hortaga lacagaha la dhaqo ama lacagaha sida sharci darada loo isticmaalo iyo sidoo kale maalgelinta al-shabaaba tallaabadan ayaa imaneysa xilli uu dhowaan ra-iisul wasaaraha uu hakiyey heshiis silaad oo baaris oo lala galay maraykanka oo lagu magacaabo liberary petroleum waxaana isweydiin mudan sababta labada dal loo soo kala dhaweystay dadka ku xeeldheer arrimaha shidaalka iyo sidoo kale shidaal qodista waxay shaaca ka rogayaan in turkigu yahay dal lagu kalsoonaan karo oo aan ahayn mid laba wajiila si kastaba soomaaliya ayaa horey usoo qaadaysa tallaabooyin kala duwan oo baadhisa oo lagu sameynayo shidaal laga soo saaro soomaaliya iyadoo kaashanaysa dalka turkiga oo qoysas ka bilaabi doono dhowaan ceelal kala duwan oo soomaaliya yeelato tallaabadan haddii ay hirgasho soomaaliya waxay u noqonaysaa tallaab bogaadin mudan oo hore u socod ah guud ahaanba saaxiibayaal warkii dalsan oo idiin akhriyaynayo cabdiwahaab cirguja intaas baan kusoo afeerayaa mar kale intaynu hawada ku kulmayno nabadgelyo
wararka adla haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel